You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ah, fanka waxaa ku soo biiray ah, maalintii waxaan oran karaa ku soo biiray maalin la qabanayay australian multicultural eid festival waa soonkii lasoo dhaafay Aan- maalintaasna ma aanan ogeen inaan ahay qoraa ma aanan ogeen inaan wax aan heesi karo ah, ma aanan ogeen inaan wax ficil aan sameyn karo waxaa dhacday meeshaasaan ka qayb galay hees hees waxaa jirta ee qaado heesta waxaan ka qaaday hebadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waxaasna waxay ku timaada waxay ahayd because qof walibo horan waan u sheegay qofka pilotka ah iyo qofka oo dhakhtarka ah kuma uusan dhalanin ficilka marka qof wa- qof yacni familkiisuu ka keenaa qof familkiisuu ka keenaa qof wuxuu ka keenaa qof heebada ilaa u siiyo ani waxaan aaminsanahay inaan familkeyga ka keenay maxaa kugu dhaliyay waxa igu dhaliyay waxay ahayd waxaan tagay saan hore kuugu sheegay australian multicultural eid festival waxaan arkay wadan waliba oo muslin ah ah, oo yacni wax qabanayo cunug yar ha noqoto ah, sida oo australian got talent camal ah qof waliba wuxuu haayo marka waxa waxa igu dhaliyay waxaan ka maseeray waxay ahayd wiil jiro toban sano oo qatar un garaacayo waxaa la siiyey more than twenty minute markaas waxaan u- waxaan weydiiyey wiilka dj-ga markaas waxaan dhahay multicultural waa waxaan ah, soomaaliya ma ku jirtaa markaas wuxuu igu dhahayay eh, managerkan kuu keena managerkiis eh, wuxuu ahaa qof fiican markaan arinta u sheegay wuxuu igu dhahay adiga wax ma haysaa markaasna aniga heysaa ma aheen wax ma aheen marka heestii oo waxaan ka qaaday oo aan hore u qaaday hebadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo hebadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraani hantilil wax ugu qabo marka waxay ku tusaysaa midaasi qofka inuu u dhashan u dhal oo u dhalanayo ah, wadaninimada marka maalintaasna ma aanan ogeyn secondna waxaan ka shiday hees uu qoray ah, my cousin my big brother cabdi faarax nuur gareen oo heeso badan qoray heesta magaceedu ay ka maqan tahay laakiin waxaa qaaday fanaanada fartuun birimo heestaasaa marka meesha ka shiday ani iyo familka isla socon meeshana waan ka dheelinay waa gartay e, marka maadaama hadda aad e, abawaan noqotay maxaa isku tilmaami kartaa ma heesaabaad tahay ma heesahaad qortaa e, ma laxankaad saartaa e, keebaad ugu fiicantaha ama ugu khatarsantaha wallaahi hadda haddaan sheego aan ku dhaho waxaasoo ku fiicana dadka waxaa laga yaaba inay i dhaliilaan laakiin go-aan waxaan ku gaaray markaan boqol wax qoro boqol maanso because heesta lagu sheegaa maansaha ko ee ka timaada Ah, wax badanna kama aqaano M- laakiin waxaa lee sheegay maaso waaye kadib waxay noqonaysaa erayo danaa waxaa loo bedelayaa laxan la saaraya ani waxaan aaminsanahay inaan wax qori karo aan laxan saari karo aan heesi karo laakiin waxaan go-aan ku gaaray sababta jirta awgeeda ayaan fanaannimada aan yacni ugu yara gaabsaday laakiin ma dhahayo ma heesayay waan heesaa hadda waxaan soo wadaa hees raab raab iyo caadi iskugu jirto oo qaran habeen horaad unaa qoray markaan falanqeeyo insha allah qaranaa lahaa hadda wax nigaga sheego waxaa la leeyahay maadaama hadda abawaan aad tahay oo fanka arabtid inaad soo geshid oo aad ku cusub tahay e, ma jiraan fanaaniin ama dad aad e, ku dayato ama aad jeceshaha heesahooda inaad dhegeystid Um, horta su-aashaas waan jeclaa inaa i weydiisid waayo waagaan yaraa I was- waxaa jiray adiga toban sano ilaa saddex iyo toban sano Ah, habaryartay oo hadda waxay joogtaa muqdisho waxay waxay dhihi jirtay ah, samatar yare waagaas waxaa u malay jiray inay igu dhiibeyso waa because waa codweynaa waagaas Ah, waxaan jeclahay aniga inaan dhegeysto heesaha jugta jugta markaan dhahayo waxaan ka wadaa sida xasan aadan samatar ah, cawaale aadan ah, gabartan la dhahayo i think magaceed in la dhahayo aamin afriik Ah, iyadana heesaheeda waan jeclahay nasteex indhoo kaleento waan jeclahay faadumiino W- inta laguma soo koobi karo aniga waxaan jeclahay marka yacni ay muusti ka shidan tahay ah, zikrii kale ayaan ahay mise fiyaan biryaro kale ayaan ahay xasan aadan samataro kale heesihiisa tee ugu jeceshaa tee ka heesta xasuustaa beledweyn haddaan noogu dhufo dhanka bari magaalada soo boqol baa joogto biyo dahab laamoodo balkana xasan marka beledweyn allahayo ka dhig beerta raaxada marka haddaa fanaan ahaan lahaa heestaasaan soo cusboonaysiila inkastoo aanan codkiisa keeni karin laakiin waan jeclahay waa gartay heesaha ilaa iyo hadda aad aad qortay ilaa toddoba sideed bay gaarayaan baa igu tiri waa saxan tahay heestii ugu horeysay oo aan dad heestii ugu horeysay oo aan isdhihi karo waxaa qori kartaa waxay ahayd hees aan ugu magacdaray hiiraan heestaasna waxaan ugu talagalay my dear sister faiza faisa bilan heestaasi laxankeeda waxay leedahay faisadan jeclaaye fahmigii naftaydaye waan kugu faanayaaye ficilkuuma quuro ficilkuuma quuro feertaydi midige feertaydi midige waan kugu fahmaystaa waan kugu fahmaystaa caaro kuuma quuro cawo inaad la hooyatee caaro kuuma quuro cawo inaad la hooyatee cadow kuma arkaan inta uurka ka ancab marka marab inaan sii dhammeeyo ba kamin suun insha allah iyadoo laxanina waxay leedahay inkastoo aanan fanaan ahayn laga raani noqdo hergabna wuu yahayaa waxay leedahay faysadan jeclaa faamigii naftayday waan waan waan waan kugu faanayaa ficilkuma quuro feertayda bidixey ficilkuma quuro feertaydii bidixey waan waan waan waan kugu fahmaystaa carakuma quuro cawa inaad la hooyatee carakuma quuro cawa inaad la hooyatee cado kuma arkaano inta uurka kaanec marka heesta beejka waxaan ugu jeclay aan dhahayo cara kuma quuro cawo inaad la hooyatee cadow kuma arkaan inta uurka kaa nacab marka fanaan ayaan u raadinayaa kamisuun muusikadan waxaa saari doono hadduu alla idmo subxaanyo laxanka iyo mirahana waa aniga waa gartay haddaad fanka soo gashay nin dhalinyaro ahaa tahay shanta sano soo socota ama tobanka sano soo socota xaggee baad isleedaha waad gaari doontaa walaahi walaahi haddaan kaala hadla xaqiiqda ani horta ma aanan ogeyn inaa yacni aan wax samayn karo horena sidan kugu sheegay horta aan soo saaro boqol maaso soonka wax badan lagama joogo mise ciidi haddana aid ayaan marayaa maanso maansooyin badanaan tiri maraa wakti hayaan aan falanqeyn doona aan soo qoro waxaan rabaa aniga in leega wareysto s b s kan hadda fadhiya asoo ingilish ah insha allah sanadaha soo socdo waa gartay tan u dambaysa waad heestii ugu muhiimsanayd oo aad qortay waa noo sheegtay heesaha kaloo aad qortay maxaa kaloo nooga hees kale waxaa soo socota xamda la dhahayo aan ugu talagalay xaaskayga xamda degan waa gartay guud ahaan fanka iyo suugaanta soomaalidu meel kastoo ay joogto aad baa heeso badan baa lasoo saara loo dhegeystaa australia iyo melbourne ahaan xaggee ka gelaynaa bay kula tahay fanka iyo suugaanta guud ahaan wallaahi reer melbourne wax badanaan isgaraacnay laakiin waan jeclaa reer melbourne reer melbourne hadda waxaan sameeyey aan kaa dhexgala waxaan sameeyey gruub gruub la dhahayo fiambire marka fiyambir entertainment team aan u baxshay funaanadaan ka sameeyey haddaa aragtay haddii kale funaanadaan ka sameeyey marka waxaan rabaa gruubkaas inuu waxyaabo badan ka bedela melbourne melbourne ma dhahayi fanaaniin ma joogaan ma dhahayi waxaa loogu magacdara haddaa maqashay magaaladii qaaciga mar waliba lifeaan u haysnaa waxa naga maqan waa yacni waxaan isleeyahay qof yacni nahago aniga aniga ma dhahay reer melbourne waan hagayaa gruubaan sameeyey gruubkaasne qof booska ma ahan asaa boos isku ah gruubkaasna ma ahan oo keliya soomaali waxaa ku jiro spanish sudanis eletre etobian ma fahantay waxyaabo badan dad badana ku jiro wuxuuna ka bilowday community soomaali ah marka wuuna sii socon doonaa insha allah waa garta marka waxaa leedahay dad badan oo heesaha iyo fanka ku jiraa jira laakiin oo yacni la liidayo midayn bay u baahan yihiin exactly waxa waxaa kaloo kaaga daran waxaa jiro qof waliba hore aan u sheegay facebook live-na waan ka sheegay s b s na waan ka sheegaya qofka hadduu soo baxo wuxuu wato garab ha lagu siiyo hadduu fuundi yahay hadduu yahay qoraa hadduu yahay abwaan hadduu yahay d j garab hala siiyo sida maraykanka oo kale waxaa arkaysaa qafaa lasoo bixinaya ool fanaaniinta oo dhan garab taagan marka magaaladan hadi inay shidmata haddii la rabo oo yacni oo fanaan kastoo imaado oo yacni oo qurux iyo wanaag ka sheego waxaan leeyahay mid hala noqdo qofka d j-ga ah qofka fanaanka ah qofka qoraaga isku wada baahan yihiin aan aaminsana aniga waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan familkeyga oo dhan halkan kuma soo koobi karo khaasatan waxaan salaamayaa my dear sister faizo oo ila joogta wadankan aan ugu magacdaraybo aan dhaho waxaa tahay hooyadii labaad marka adigana xasan aadaad u mahadsan tahay fursaddaad i siisay
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.